munaasabaddan waxay tiito la kala shal wareegay baawarta gurmadka degdega ee hay-adda a c f ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeedka wareejide yowey baa ku qeyb galay madaxa ku tirsan maamulka koonfur galbeed kan gobolka iyo kan degmada berdaale waxaana ku mid ay shaqaalo wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiin ku tirsan hay-adda iyo weliba marti sharaf kala agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ibraahim aadan cali oo madalla ku hadalay iyo sharaxaad gubi baawartun iyo degmooyin lanku talagalay in bulshadiio lanka adeegaa may ciidanka faraxsanaa inay mayl raayus wasaaradda caafimaadka geek maanaha insheegada anteeganta aniya wareejida mayl raayus waana la wareegda ambalaasyadii oo iyo manaha mayl raayus iskukaaladan transportationsha iyo hagadooshuba aado m s f iyo mayl raayus aada s f oo saas oo kale mashruuc dabal caafimaad marka may ciidanka faraxsanaa geek ani oo insheegada goobjoog iskugoyi wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya oo manaha insheegada kumida manaha insheegada martida geedka manaha wareeji doonta insha allah marka may rajey insha allah inay oo sida lanka talgalay lanku faa'iidaysan doona oo matii lanka talgalay oo hooyooyinkii iyo awlaadi manaha insheegada lanku faa'iidaysan doona haddii lahayr insha allah dhinaga kale wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed maxamed cusmaan xaaji abdi ayaa ku hadalay baawarta gurmadka degdegee laka wareejiya isbitaalka gobolka iyo degmooyinka dadweyn ayay noo tahay in maanta oo ambalaasyo loogu talgalay gobolka baay oo wasiirkii wasaaradda caafimaadka noo joogo oo maanta uu ku wareejinayo gobolka magaalada baydhabo iyo magaalada bardaale ambalaasyadaas laga soo gaday mashruucii damal caafimaad mashruucaas oo ilaa afar ambalaas laga soo gaday hal ambalaas la geeyey degmada waajid hal ambalaas la geeyey loogu talgalay rabdhuure ee inay ka shaqayso yeed iyo caato washaaqo oo cilbirda la geeyey iyo laba ambalaaso maanta magaalada baydhabo oo mid isbitaalka bay rijinal loogu talgalay mid isbitaalkii degmada bardaalo loogu talgalay oo maanta aan wareejinayno in ay maanta waxay ka bilawda bulshada u adeegaan wasiirka oo caafimaadkan nasiib u yeeshtay in maanta ambalaasyadaas nagu wareejiyo maadaama uu mashruucan mashruuc oo aada u weyn u yahay oo rabno in deegaanada koonfur galbeed dhan aan gaarsiino ambalaasyo mashruucan siduu shaqadiisu bilowday subline waa la keenay deegaanada dhan waa la gaarsiiyey daawooyinkii bulshadii loo adeegaya marka maanta waxay maraysaa in la gaarsiiyo ambalaasyadii oo bulshada u adeegi lahayd maadaama isbitaaladii la furay oo shaqaalihii la qaatay xarumihii ay shaqaynayaan marka maamadii oo foosh ku adkaatay sidii isbitaalkii lagu soo gaarsiin lahay adkaatay in isbitaaladii ambalaasya la geeyey si loo soo gaarsiiyo oo magaalada ay ka shaqayso dhanka dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya cali xaaji aadan iyo faahfaahin gubi ujeedka baawartun gurmadka degdege lakuleeye ee dhasay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed
sharaf iyo karaamo ayay i tahay maanta inaan halkaani magaalada baydhabo aan u joogo isbitaalkii weynaa ee magaalada baydhabo by regional hosbitaal inaan kala qayb galaayo wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed inaan kala qayb galaayo wareejinta saddex ambalaas oo ujeedaan halkan ambalaasyada saddexda ah waxay kala ahaayeen ambalaasyadii ururka kinga salmaan aan ka helnay markas malik salmaan ambalaasyadii aan ka helnay mid ka mid ah ayaa halkan taalo oo aan ugu mahad celinayno hay-adda m s f logistiga inay ka saaciday wasaaradda koonfurmaamulka koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soo qaaditaanka inay ka saaciday aan ugu mahad celinayno iyo laba ambalaas oo laga soo gaday mashruuca damal caafimaad ay ka fuliso koonfur galbeed hay-adda s c f ay ka fuliso laga soo iibiyey waxaa mid lagu wareejin doonaa isbitaalka bardaale labada kalena magaalada baydhabo ayaa loogu adeegi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa ambalaasyadaas inay wax ka tari doonaan dhibaatada dadweynaha ay qabeen inay wax ka tari doonto ayaan rajaynaynaa looguna adeegi doono hooyinka uurkale si gaar ah loogu adeegi doono ayaan rajaynaynaa sida aad aragtaan waxaa yaalla halkaas sidoo kale gaari kale oo asigane aan ka helnay ururka caafimaadka adduunka shan baabuur oo aan ka helnay oo loogu talagalay in loogu adeego tallaalka oo aan shanta maamul goboleed min hal aan u kala siinay kaasnaasna waa gaarigii oo maamulka koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soo aaday oo hadda loogu adeego bulshada iyo tallaalkaba loogu adeego waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxyaabahaas oo soo kordhayo oo dhan in baahida caafimaad ee dadkeenna ay wax ka tari doonto ayaan rajaynaynaa waana u mahadcelinaynaa hay-adaha nala shaqeeya ee saaxiibadeenna ee mar walba gacan ka geysta een inay nala dhis- nala dhisaan sistamka caafimaadka aad baa umahadsantihiin wasaaradda caafimaadka iyo muddooyinka inka dambe waliba iyo ku shaqeeyase sidii degmooyinka deegaanada koonfur galbeed landeersiilay baawar gurmad degdege si markaasay tilanka adeega bulshada iyo hooyada iyo dhallaanka